ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka jimcaha laga reebo aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa siddeedda bisha lixaad sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada ah maantoo isniina barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha iyo dagaalada yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khaza oo galay maalintii afar boqol iyo soddonaad oo xiriira mujaahidiinta jamaacadda nusratalislaam walmuslimiin oo dilay toban askari oo ka tirsan ciidanka burkina faso iyadoo hal askari oo ka tirsan ciidamada murtisaqada imaaraadka lagu toogtay dalka yemen ku dhowaad soddon ruux oo ku dhintay duqaymo ka dhacay suuq ku yaalla magaalada alkhartuum ee caasimadda suudaan bashaar al asad iyo qoyskiisa oo qaxooti ku ah waddanka ruushka kadib markii ay si qarsoodiya uga baxeen dalka suuriya yuhuudda ah oo duqayn ay dad ku dhinteen ka geysatay koonfurta lubnaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysa doontaan warbixin ku saabsan tiro intee la eg ayay gaarayaan xukunada dilalka ah ee uu sannadkan soconaya oo keliya fuliyey maamulka ala sacuud ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida waa hagaag qodobadaasoo idil goordhoweeyaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha iyo dagaalada yuhuudda ku hayso muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii afar boqol iyo soddonaad oo xiriira haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan bader assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqaymaha yuhuudda ee ka wadamarinka go'doonsan ee khaza waxaan maantoo isniin ah dhanka kaleanu ku beegan maalinkii afar boqol iyo soddonaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqaymo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xooggan oo lagu jebiyay askarta saa'inada yuhuudda iyo alkhasaam oo baaisay fariinta mid ka mid ah maxaabiista saa'inada yuhuudda haddaba aan ku horeyno duqaymaha ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay gelinkii dambe ee maalintii shalay ilaa subaxii hore maanta ay duqaymo kala duwan ka geysteen qeybaha kala duwan ee marinka go'doonsan ee khaza waxaana ku shahiidiyey duqaymahaas dad badan oo shacab ah halkay dhowci kala duwan soo gaarin kuwo kaleadu tiro badan duqayn aad u xoogan oo xagga cirka ayay ciidamada gumaystaha yuhuuddu ka geysteen magaalada deerilbalax ee bartamaha marinka khaza waxaana ku shahiidiyey dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawaci soo gaarin kuwo kaloo tiro badan ilaa wareedyo dhakhaatiir ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in ciidamada yuhuudda ay duuqimo la beegsadeen deegaanka naqiire ku yaala isla magaalada deerilbalaax waxaana ku shahiidiyey duqaynta halkaa ka dhacday laba ruuxo falastiiniyiin ah halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan waxaana la geeyey dadka dhaawacyada qabay isbitaalka shuhadaa wallaqsa ee ku yaala isla magaaladaasi sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duuqeen middaa la mid ay ka geysteen magaalada rafax ee dhacday cirifka fog ee koonfurta marinka khaza iyana waxaa ku shahiidiyey dad badan oo shacab reyd ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaana duqayntaas bahalnimadaa fuliyey diyaaradaha aan duuliyaha layn ee maamulka saa'inada yuhuudda mootalab logaaleya ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku beegsadeen isla magaalada rafax ee dhacda koonfurta marinka khaza waxaana ku shahiday duqayntaas dadkii saarnaa mootada magaalada khanyunis ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu maalintii shalay ka geysteen duqayn aad u xoogan waxaana ku shahiday duqayntaas sida la soo warinayo dad aad u fara badan oo shacab ah kana mid aha barakacyaasha reer khaza waxayna duqaymahani si gaara u beegsadeen meele ay teendhooyin ka dhisteen barakacyaasha oo ku taala magaalada ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay sidoo kale beegsadeen qaybo ka mid ah isbitaalka kamaal cadwaan waxaana halkaasi ku waxyeeloobay qaar ka mid ah bukaanadii halkaasi ku sugnaa agaasimaha guud isbitaalka kamaal cadwaan doctor xasaan abuusafiya ayaa waxa uu sheegay inay dhaawacmeen afar ruuxoo falastiiniyiin ah laba ka mid ahna yihiin carruur xaafadda sheekh ridwaan ay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqayn aad u xoogan oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka waxaana ku shahiday duqaynta ka dhacday xaafadaasi dad aad u fara badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen sidii ay warinayeen dad goobjoogayaal ah madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen xaafadda jiniiniya waxaana duqayntaasi madaafiicda loo adeegsaday ku shahiiday dad badan oo shacab reyda ah guri ku yaala deegaanka alkaraam ee ku yaala waqooyiga magaalada khaza ay sidoo kale ciidamada yuhuuda duqeyn aad u xoogan ka geysteen waxaana ku shahiiday duqeynta siddeed ruux oo shacab ah halka ay dhaawaci kala duwan soo gaadheen kuwo kale aad u fara badan agagaarka masjidka alcumri dad rayida oo halkaasi ku sugnaaya waxay sidoo kale ciidamada yuhuuda ku garaaceen duuqeymo aad u xoogan waxaana duuqeymahaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah kana mid ah dadkii halkaasi ku sugnaa halka ay dhaawaci kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo fara badan deegaanka alwasaacaye ku yaala bariga magaalada khanyunis ayay sidoo kale ciidamada yuhuudu ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana duqeyntaas ku shahiiday sida ay warbaahintu tabinayso dad aad u badan oo shacab ah halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaadheen kuwo kale duqeynta ayaana waxay si gaara u beegsatay guri halkaasi ku yaalo ay dad shacab ah degnaayeen madrasada axmed ashawqi ee ku taala xaafadda raamallah ayay sidoo kale ciidamada yuhuudu ka geysteen duqeyn bahallimo ah waxaana ku shahiday duqeyntaas dad aad u fara badan oo shacab ah kana mid aha barakacyaashii ku sugnaa madrasada halka ay jiraan kuwo kaleo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ayay sidoo kale ciidamada gumaystaha yuhuudu ka geysteen xerada albureej ee dhacda bartamaha marinka godoonsan ee khaza waxaana duqeyntii ka dhacday xeradaas ay sababtay istishaadka koo iyo toban ruux oo shacab rayid ah ayaa dhaawac kuwo kaloo aad u fara badan dabaq ay degan yihiin dad shacab oo ku yaala gagarka masjidka tabuug ee ku yaala bartamaha magaalada weyn ee khaza waxay la warinayeen inay ciidanka yuhuuda ku garaaceen dhowr iyo toban gantaal iyadoona halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira madrase lagu magacaabo abu xuseen oo ku talay xerada jabaaliya ayay sidoo kale ciidamada gumaystaha yuhuudu ka geysteen duqeyn aad u culus waxaana ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab riid ah halkii ay dhaawaco kala duwan soo gaadheen kuwo kale xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuda geysteen saacadii lasoo dhaaf ayaa gaaraya ilaa iyo afar xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen dad gaaraya afartan iyo afar ruux halkay dhaawaco kala duwan soo gaareen dad ka badan toddobaatan iyo afar ruux oo kale iyadoo ay suuragal tahay in tobannaan ruux oo shuhaad ah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qabay kuwaas xaniban yihiin burburka dhagxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo sanad ka hor markii oo bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo afar kun toddoba boqol iyo sideed ruux halkay dhaacuduna maraya in ka badan boqol iyo lix kun iyo konton ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilooda uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuuda si isku mid a u duuqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer khaza maadaamaay weli socdaan duqaymaha yuhuudanay saar xandaraha u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah dhanka kale dagaalyahanada alqasaam ayaa waxay weeraro kala duwan oo madaafiic loo adeegsaday ku garaaceen saldhigyo iyo xarumay ciidamada yuhuud ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan marinka khaza gaar ahaan koonfurta waxaana weeraradaas lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan iyadoona looga dilay kuwo badan islamarkaana looga dhaawacay kuwo kale gaari markaaf ah noociisan uu yahay afar ayaa waxay ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta ku weerareen gantaalka loo yaqaana alyaasiin boqol iyo shan waxaana halkaas lagu basbeeliyey gaarigii halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askariga gaarigaas la socday maalin ka hor ayay sidoo kale muqaawamada gaaritaangi a ku burburiyeen magaalada rafax ee dhacda soo dinbeenaadka ay wadaagaan marinka godoonsan ee khaza iyo waddanka masar war ka soo baxay alkhasaam ayaana lagu sheegay in gaarigan taangiga lagu burburiyey midna dhulka loogu aasay dhimasho iyo dhaawac ayayna halkaas ku noqdeen wixii askariga la socday gaarigaasi xarun ciidan oo ay milatariga saynada yuhuudda ku leeyihiin xaafadda jiniiniya ee dhacda waqooyiga isla magaalada rafaax ayay dagaalyanada muqaamada ku garaaceen hoowiyaal tiro badan saddex ka mid ah gawaarida gaashaman ee ciidamada yuhuuda ayay sidoo kale dagaalyanada alkhasaam ku beegsadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan xilli ay ahaayeen kuwa ku socdaalaya bariga magaalada rafaax khasaare kala duwan ayaana halkaasi ka dhashay isla xilliga weerarka dhacayay ayay dagaalyanada alkhasaam beegsadeen guri ay ku sugnaayeen toddoba xubnood oo ka tirsan ciidamada saynada yuhuuda iyagoona guriga ku garaacay gantaalka t b g-ga loo yaqaano geesta kale gelinkii dambe ee maalintii sabtida waxay alkhasaam soo bandhigtay qayb kaloo ka mid ah silsiladaha dardaaranada iyo dambaalada maxaabiista yuhuuda ee gacanta lagu soo dhigay toddobadii oktoobar ee sanadkii tagay labada kun saddex iyo labaatanka waxaana qaybtani ka soo muuqanaya maxbuus yahuudi ah magiciisana uu yahay mataanta saakoonker waxuuna hadalkiisa ku bilaabaya isagoo la hadlaya netanyahu waxaan maqlay qorshahaaga cusub ee aad ku doonaysid inaad guryaheena noogu soo celisid iyo inaad siinaysa ciddii anagoo badqabna na soo celiso shan milyan oo dollar waana arrin mar kale qalbiga naga jebisay waayo adigu ma taqaanid cadowgaaga qorshahooda waxayna tani bannaanka soo dhigaysaa fashilka ku aadan dagaalka iyo in dowladdaada ay fashilantay wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay ee labada kun saddex iyo labaatanka maxbuuskan ayaana wuxuu hadalkiisa sii raaciyey cabsida waxay noqotay qayb ka mid ah nolol maalmeedkeena aniga iyo saaxiibkeena waxa maalintii dhimanna wax ka badan kun jeer mana jirto cidna dareemayso shacabka israa'iil hana dayicina annaga weli waan noolnahay waxaana doonaynaa inaan si deg dega ugu soo laabanno guryaheenna iyo eheladeenna goodoonka joogtadii aad ku haysaan mandiqadani waa midka ugu weynay anagkana dhibaateenaya isla markaana na dilaya waana arrin aan macquul lahayn inaan marno ciqaabta qaladka ay gashay xukuumaddeena ayuu hadalkiisa sii raaciyey maxbuus mataan maxbuuskan ayaana sidoo kale fariin u diriyey heladiisa hooyo waxaan arkaa dadaalkaaga ku aadan inaad dib igu soo celisid guriga waana ku faraxsanaya inaad adiga badqabtid waxaana rajaynayaa inaan ku arka mar dhow kula fadhiisto aanna ku wada cunteenno hal miis waxaana uu caddeeyey inay ku nool yihiin nolol adag waxaana uu yidhi nolosha halkaani waa midaan sahlanayn waxaan cunnaa in yaroo cuntaah annagoona cabna biyo aan cabbitaanka ku wanaagsanayn daawaduna waa mid xadiidan mana helna xitaa saabuun aan ku qubaysanno waxaana nagu dhacay cudurrada maqaarka madax xidhana waxaa ka soo baxay cambaar wuxuuna intaa ku dara isagoo la hadlay shacabka yuhuudda waxaan idinka doonaynaa inaad isku soo baxyo dhigtaan cadaadis adagna saartaan xukuumadda isagoona ku yidhi waxaad fadhiisataan afaafka hore ee guriga netanyahu hana u oggolaanina inuu nabad ku siexdo hal habeen xitaa annagu waan dhibannahay isaga iyo qoyskiisana waa inay sidaas oo kale u dhibaatoodaan ayuu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey maxbuuskan oo lagu magacaabo mataanta sonkar kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay gacanta ku dhigeen toddobadii oktoobar ee sanadkii hore ee labada kun saddex iyo labaatanka wax ka badan laba boqol iyo konton maxbuus kuwaasoo iskugu jiray yuhuudiya ajaanib kaleoo waddamo kale ka soo jeeda waxaana heshiiskii maxabis isweydaarsiga ee dhacay nofembar labada kun saddex iyo labaatanka lagu sii daayey boqol iyo shan ka mid ah laystayaashaasi muuqaalo badan ay ka soo muuqdeen maxaabiista ku hartay gacanta kooxaha falastiiniyiinta oo ay bayseel qasamayaan waxay fariimo kala duwan ugu dirayaan maamulka gumaystaha yuhuudda waxayna ugu sheegayaan inay yareeyaan duqeymaha bahalnimada ah maadaama iyaga ay yihiin kuwo ku dhammaaday maxbuuskii ugu dambeeyey isbuucii lasoo dhaafay labaaye ayaa lagu magacaabaa alexander waxaanuu dowladda maraykanka iyo reer galbeedka ka dalbaday inay joojiyaan hubka ay halkan u soo dirayaan maadaama iyaga yihiin kuwa ku baaba'ay dhammaan intii isaga ka horreysay ayaana waxay sidan oo kale fariin ugu direen maamulka netanyahu iyo dowladaha ku garabsiinaya duqeymaha ka soconaya marinka khaza muuqaaladan ayaana fariimo kala duwan loogu diray shacabka yuhuudda muuqaal dhowaan ay baayasay alkhasaam islamarkaan lagu sheecinayey khasaaraha maxaabiista yuhuudda ku gaadhay duqeymo ay iyagu geysanayaan ayaa waxaa lagu sheegay inay ku dhinteen wax ka badan soddon iyo saddex maxbuus kuwa uu intooda badan ku baxay gacanta maamulka saanada yuhuudda ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa in ka badan toban askari ku dilay dalka burkina faso halka askari ka tirsan murtasaqada imaaraadka lagu toogtay dalka yemen cutubyo aad u hubaysan oo taabacsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa dhowaan weerar ku qaaday laba xarumood oo ay leeyihiin ciidamada burkina faso kuna yaala mid ka mid ah gobolada waddankaas waxaana weerarkan ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed war ka soo baxay mujaahidiinta islamarkaana ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee zalaaqa oo ku hada shaafka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa si faahfaahsan looga hadlay weerarkan ay mujaahidiinta ku qaadeen saldhigga ciidamada xukuumadda wagaduugu ee ku yaala gudaha dalka burkina faso inta la xaqiijiyey waxaa lagu dilay labaiyo toban askari mujaahidiinta waxay soo furteen hub iyo saanado militari laba mooto iyo agabyo kale militari nusratul islaam ayaa howlgal militari oo fariid ah oo si heersara loo soo agaasimay waxay ka fulisay gudaha dalka burkina faso howlgalkan ayaa ahaa qarax miino muwaajaho ah oo lala beegsay ciidamada xukuumadda wagadugu qaraxa ayaa dhulka la samay gaariga iyo askartii saarneed intaba dhinaca kale mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam ayaa baahisay evografika mitrokoob ay kusoo gudbinayso howlgalladii ay fulisay bishii jumaadul awal ee tagtay ee sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada evografig waxaa lagu sheegay in bishii tagtay keliya ay mujaahidiinta dileen boqol iyo sagaashan askari oo ka tirsan ciidamada ka dhisan mandiqadda oo ay sii dheer yihiin hubka noocidiisa kala duwan leh ee ay furteen iyo gaadiid dagaal iyagoo badqaba qaar kalena ciidamada mujaahidiinta ay burburiyeen markaan iyo dhulka yamanta xigmadda iyo iimaanka mujaahidiinta alqaacidada jasiiratul carab ayaa fuliyey howlgal shiish ah oo ay ku beegsadeen askari ka tirsan calooshadu shaqaystayaasha xukuumadda imaaraadka carabta ee isku magacaabay xisaamul amni howlgalkan ayaa ka dhacay mandiqada muudiyah ee gobolka abyan ee dalka yeman waxaana askarigan la toogtay isagoo ku sugan xero militari oo ku taala mandiqada muudiyah ee dalka yeman durbadiiba markii ay toogteen mujaahidiinta isla goobta ayuu ku qurbaxay ilaa iyo haatan ma jirto war rasmi ah oo kasoo baxay maleeshiyaadka xisaamul amni ee taageerada militari ka hela xukuumadda abuudubax ee uu hogaamiyo moxamed binu zaayid maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni ayaa kuwa ka ardan dhaqanka iyo diinta islaamka waxayna gobodfolo ka baxsan bani aadanimada kula kacaan dadka muslimiinta ee ku nool dalka yeman marar badan mujaahidiinta ansaaru shareeca ah ee xiriirka la leh ururweynaha jihaadiga ee alqaacida waxay toogteen ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan xukuumadda yeman iyo kuwa isku magacaabay xisaamul amni mujaahidiinta ayaa sannado kahor waxay ku dhawaaqeen howlgal loogu magacdaray sihaamul xaqa ama libabka xaqa kaas oo galaaftay nolosha allah mahadi intaay mujaahidiinta ku dhawaaqeen saraakiil iyo askari aad u fara badan oo u xusul duubayay inay burburiyaan mujaahidiinta sidoo kalena meesha ka saaraan wilaayaadka lagu xukumo shareecada islaamka ee dhaca koonfurta dalka yamanta xigmadda iyo iimaanka geeska kale ku dhowaad soddon ruux oo shacab ah ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday suuq ku yaala mandiqada alkhartuum ee caasimada suudaan wararkii naga soo gaaraya dalka suudaan ee dhaca qaaradda afrika ayaa ku warramaya in diyaarado noocaan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroonka ay maalintii shalay duqaymo baan ka geysteen suuq lagu iibiyo shidaalka oo ku yaala koonfurta caasimada dalka suudaan ugu yaraan sagaal iyo labaatan qof ay dadka xogogaalka warbaahinta u sheegeen in lagu dilay duqeynta halka ay ku dhaawacmeen toddoba iyo soddon kale oo sagaal iyo labaatan ka mid a jasadkooda gubtay qaar kalena ay dhaawacyo firir ah soo gaareen suuqa ayaa xilligii duqeynta ka dhacaysay wuxuu ahaa mid ciriiri ah oo ay dad badan joogeen waxaana halka duqeynta ka dhacday gacanta ku hayay maleeshiyaadka ee isku magacaabay r s f ilaa iyo haatan ma jirto cid rasmi ah oo loo tiiriyay ama dhabarka loo saareeyey khasaaraha duqeyntan ciidamada militariga dowladda suudaan iyo kooxda r s f ayaa si isku mid ah u duqeynaya shacabka ku nool dalka suudaan dhacdadan ma ahan mid ugub ku ah dalka suudaan mana ka foga labada dhinac sida muuqata cidda fulisay duqeynta maleeshiyaadka r s f iyo ciidamada suudaan ayaa gumaad daran waxay ku hayaan shacabka reer suudaan waxayna dhadhamiyeen cadaabka noocyadiisa kala duwan sida gaajada oo ay usii dheer yihiin dilaalka bareerka ah oo xuduud celisaan lahayn iyo sunta la siinayo dadka shacabka ah dhaca hantidooda kufsiga dumarka muslimaadka ah afduubka iyo ka qaadashada lacago madax furasho ah oo tirobeel ah gubidda guryaha dadka rayidka ah duqaymaha xadkabaxa ah iyo barakicinta dhinaca kale bashaar al asad iyo qoyskiisa ayaa qaxooti ku ah waddanka ruushka kadib markii ay si qarsoodi uga baxsadeen dalka suuriya oo ay muddo dheer ku amartaaglaynayeen iyadoo saacado badan qaadatay in la ogaado ama meel jaani cirib dhigay ninka lagu magacabo bashaar al asad oo ahaa madaxweynihii hore ee dowladdii maalintii shalay burburtay ee suuriya oo saacado dheer lalacsanaa halka uu ku dhuumalaysanayo bashaar al asad warbaahintana isla dhex marayeen inuu ku sugan yahay waddamada ruushka iyo imaaraadka carabta ayaa hadda si cad loo tabiyey inuu ku dhuumalaysanayo dalka ruushka warbaahinta laga leeyahay ruushka oo soo xiganaysa war ka soo baxay aqalka kremlinka ee looga tariyo dalka ruushka ayaa sheegtay in dowladda ruushka arrimo bani aadanimo awgeed magangelyo u siisay bashaar al asad iyo xubnaha qoyskiisa haatanna ay ku nool yihiin magaalada moscow ee caasimadda waddanka ruushka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ruushka ayaa maalintii shalay bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in bashaar al asad uu isaga baxay isagoo dulaysan dalka suuriya kadib markii uu xilka iska casilay si nabad ahna ku wareejiyey siday hadalka u dhigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ruushka arrintan ayaana wax kama jiraan beeninaya wixii ay goobjoog u ahaayeen reer suuriya iyo dadka ku nool caalamka intiisa kale waana mid aan aragnay bashaar al asad iyo qoyskiisa iyagoo naflacaari ah oo ka baxsanaya dalka suuriya ciidamadiisana inta la dilay mooye inta kalena iyagoo madaxa lalaadinaya qorigana hoos u foorurinaya isku soo dhiibeen kooxaha kacdan wadayaasha hadalkan wax kama jiraanka ee kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda moscow ayaa lagu qiimeyn karaa oo keliya mid la rabo in bashaar al asad xilka laga furmuroojiyey loo qiildayo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale dafirtay inaysan wax luga ku lahayn safarkii uga baxsaday bashaar al asad dalka suuriya wuxuuna dhaxlaya gobodfaladii guracanaa iyo dulmigii geedkan loogu soo gaban oo ummadda baday kolkii hore wargeysyada iyo wakaaladaha caalamka ayaa si toos ah u tabinaya halka uu jaaniyo cirib dhigay bashaar al asad saxaafadda ugu caansan ee caalamka warinayay waxaa ka mid ah tan iyo maalintii shalay bashaar al asad wakaaladda wararka ee faransa bress wakaaladda wararka ee royters wargeeska new york times wargeeska wall street journal wargeeska the times ama warbaahinno badan oo international ama caalami ah waddanka suuriya haddaan wax yar dib u milicsano waxaa tan iyo maalintii shalay ka socda dibadbaxyo waaweyn xalay ilaa iyo haatan waxaa magaalooyinka waaweyn ee dalkaas ka socda banaanbaxyo farxadeed waddooyinka waaweyn ee guud ahaan dalka suuriya ee dhaca dhulka barakaysan ee shaam si gaar ah magaalooyinka ugu waaweyn ee waddanka suuriya sida xamaah idilib darca xalab alqunaydara dayrozuur suweyda caasimada dimashik iyo magaalooyin aada u waaweyn oo dhaca dalka suuriya oon xilligan sheegistooda wakhti aynoo saamixi karin muuqaalo haatan laga soo duubay magaalada caasimadda ah ee dimashik ayaa muujinaya in dabaaldegyada marba marka xigta ay sii karar qaadanayaan dadka muslimiinta ee reer suuriya uma kala harin inay shucuurtooda cabiraan ragga dumarka iyo carruurta sidoo kale dadka dabaaldega sameynaya ayaa xagga sare u tuuraya buuleerka bixiya iftiinka iyo dhawaqa xalay waxaa magaalada caasimada ah ee dimashik isqabsaday dhawaqa buuleerka iftiinka bixiya kaas oo aad moodid in rasaas daran doori loo ridayo bashaar al asad iyo ashraf khani madaxweynihii hore xukuumaddii burburtay ee kaabul waxay cibro iyo waana qaadasho wax ku ool ah ugu sugan tahay madax badan oo maanta ka taliya dunida islaamka ee garabka u ah shisheeyaha islamarkaana ka hiiliyey ummaddooda waxaana la gudboon inay ka soo laabtaan hasiimada ay ku hayaan haatanna ay u qoolayaan ummadda ka hor inta aysan goobjoog u noqon tan maanta ku habsatay mujrimka lagu magacaabo bashaar al asad فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم الجراح فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود ugu dambayntii laba ruux ayaa naftooda ku waayay duqeyn uu shalay galab maamulka yahuudda ka geystay koonfurta lubnaan diyuuradaha dagaalka ee cadowga yahuudda ayaa maalintii shalay oo axad ahayd duqaymo ka fuliyey magaalada dubayni ee dhacda koonfurta waddanka lubnaan waxayna halkaasi ku dileen laba ruux halka dhaawac kale soo gaaray qof kale duqaynta ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda ayaa imaanaysa xilli uu fashilmay xabad joojin dhowaan la dhex dhigay ururka isku magacaabay xisbullah iyo maamulka yahuudda kaas oo durba jabintiisa ay bilaabeen maamulka yahuudda duqaymo culus kadib markii meedaanka dagaalka lagu arkay iyagoo weli wada dhaqankii dagaal ee looga bartay heshiiskii xabad joojinta lagu sheegay ee dhowaan dhexmaray yahuudda iyo ururka isku magacaabay xisbullah ayaa ahaa mid u badnaa dhanka yahuudda oo sida ay rabtay ayaa qodobada ugu badnaa heshiiska loo qoray saas oo ay tahayna kama joojin taasi inay la soo laabtaan dhaqamadoodii guraacnaa ee gumaadka dadka rayidka ah yahuudda waa cunsur dhaqan u leh dulmiinta iyo ku xadgudubka dadka kale waxayna hubka isyaan maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka ku tijaabisaa dadka muslimiinta ee ka agdhow iyagoona markay gumaadayaan dadka kasii qaada kibir iyo isla weyni dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubinta iyo qalinka saxaafadda oo aan aalaaba kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo haashim cabdinaasir أنا الذي أسرى عرفت الله بالسوء waa hagaage weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan tiro intee la-eg ayay gaarayaan xukunada dilalka ah ee uu maamulka ala sacuud fuliyey sanadkan oo keliya waxaana ah warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji
tan iyo horaantii sanadkan dabayaaqada sii ah ee labada kun afar iyo labaatanka maamulka aala sacuud ee ku amartaagleeya dhulka shariifka ah ee xaramaynka ayaa fuliyey saddex boqol oo xukun oo dil ah kuwaasi oo dhammaantood lagu fuliyey dadyow kala duwan arrintan ayaana ka dhigan rikoor cusub oo ka sara maraya tirakoobyadii xukunada dilka ee sannadihii tegay laga diiwaangeliyey maamulkan xukuumadda moxamed bin salmaan iyo aabihiis ayaa lambarkan qiyaasiga ah ee cusub dartiis islamarkaana ku aadan xukunada dilka waxa ay ku jaanqaadsanayaan kaalinta saddexaad ee dowladaha ugu badan fulinta xukunada dilka ee adduunka dowladda shiinaha shuuciga ah iyo iiraanta shiicada ayaana majaalkan ooga horeeya maamulka aala sacuud dowladda iskugu yeerta boqortooyada sacuudi carabiya oo waayihii lasoo dhaafay aad ugu dadaalaysay in ay qaada dowga dowladaha galbeedka halka ay tallaabsadaanna ay kala tallaabsato taasi cagsigeedna iska moosta arrin weliba oo laga dheehan karo islaamnimo sidaba ay madaxdeeda warbaahinta la hortaagan yihiin ayaa xukunada dilka ah ee ay fulisay oo idil waxa ay u badan yihiin rabitaanka madaxdeeda mana jira hal xukun oo uu maamulka aala sacuud sheegay in fulintiisa ay amrayso diinta islaamka tirada ugu badan ee xukunada daldalaadda ah oo ah boqol iyo saddex xukun waxaa dusha looga riday dadyow madani ah oo lagu soo eedeeyey isticmaalka iyo ka ganacsiga mukhaadaraadka halka afartan iyo shan qof oo dadkan ka mid ahna ay xukuumadda arriyaad ku eedaysay falal la xidhiira waxa loogu yeero argagixisada sara u kacan marle aragga ah ee ku yimid xasiilada sannadlaha ah ee dadka maamulka aala sacuud uu ku fuliyo xukunada dilka ayaa waxa ay dhalisay dhaliilo iyo cambaarayn oo ay hay-adaha sheegta xuquuqda aadamaha kala duldhaceen maamulka aala sacuud si gaar ah iyadoo uu dhexal sugaha boqortooyadan bin salmaan marar badan ballanqaaday in uu is-hortaag muuqda ku samayn doono fulinta xukunnada dilka ee uu ku cambaxay maamulkiisa tirakoobyo ay samaysay wakaaladda wararka ee dalka faransiiska ayay ku soo saartay in sanadkan labada kun afar iyo labaatanka bilowgiisa ilaa xilligan oo uu gebagaba yahay uu maamulka aala sacuud tiirka daldalaada geeyey saddex boqol oo qof tani ayaana horseeday in hay-adda xuquuqda aadamaha ay dowladda sacuudiga geliso martabada saddexaad ee dowladaha ugu fulinta badan xukunnada dilka bayaan toddobaadkii tegey ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda alriyaad oo ay faafisay wakaaladda wararka ee maamulka aala sacuud ayaa lagu sheegay in toddobaadkiina dhaafay gudihiisa ay suludaadka aala sacuud fuliyeen afar xukun oo dil ah kuwaasi oo tirawadareedka sanadkan kor u sii qaaday iyagoona gaarsiiyey saddex boqol iyo afar xukun oo daldalaad ah islamarkaana ay sanadkan labada kun afar iyo labaatanka fulisay dowladda sacuudiga bishii sebteembar ee dhowaan ina dhaaftay oo keliya ayaa martigelisay lambarka ugu badan ee xukunnada dilka ah sanadkanna laga diiwaangeliyey dhulka uu ka arrimiyo maamulka aala sacuud bishan keligeed ayuuna maamulkan fuliyey boqol sagaashan iyo siddeed xukun oo dil ah xasiiladan ayaana noqonaysa tii ugu badnayd ee bil gudaheed la diiwaan geliyo tan iyo sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii oo laga jooga muddo soddon sano ah tirakoobyada sanadlaha ah ayaa tilmaamaya in maamulka aala sacuud sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka uu fuliyey boqol iyo toddobaatan xukun oo dil ah halka sanadkii labada kun labaiy labaatanka ay tirada xukunnada dilka ah ee uu fuliyey maamulka bin salmaan ay gaartay boqol iyo sagaashan xukun sidaba ay sheegayso hay-adda xuquuqda aadamaha oo soo xiganaysa hay-ado ka shaqeeya majaalkan ee ka soo jeeda dhulka barakaysan ee xarameynka haweenay u dhalatay dalka sacuudiga laguna magacaaba liina al hadluul madaxna ka ah hay-ad lagu magacaaba al qast oo sheegata in ay ka shaqayso arrimaha xuquuqda insaanka ayaa waxa ay leedahay rikoorka sanadkan ee xukunnada dilka waa mid aanan horay loo diiwaangelin sare u kacanna waxa uu muujinayaa bay leedahay sida uu maamulka aala sacuud ugu takrifalaya nolosha boqolaal dad ah oo aanan haysan cod u hadla sidoo kale haweenayda liina al hadluul ayaa warkeeda ay ku dhaliilaysa xukuumadda alriyaad waxa ay sii raacisay in halkudhigyadii hore ee uu kor ululay maxamed bin salmaan uuna ku ballanqaaday in uu dhimi doono adeegsiga ciqaabta daldalaadda ay ku soo dhammaadeen been hawaas beennimadoodana uu ka marakacayo waaqica dhabta ah maamulaha munadamada xuquuqda aadamaha qaybteeda sacuudiga taaha alxiji ayaa sheegaya in maamulka aala sacuud uu boqolkiiba siddeetan ku degdegay fulinta xukunnada dilka ah iyadoo dadka eedaysanayaasha ah aan la marsiinin baaritaanno rasmi ah waxa uu sidoo kale tibaaxaya alxiji in moxamed bin salmaan uu hareer maray tasriixaadkiisii ay warbaahinta ka duubtay sanadkii labada kun labaiy labaatanka markii uu sheegay in xukunnada dilka ah ay ku fulin doonaan keliya dadyowga galay dembiyada waaweyn sida dilka bareerka ah qaramada midoobay ayaa dhankeeda eedaysay maamulka aala sacuud iyadoona ku tilmaamtay in uu baal maraya qawaacidda dawliga ah ee ay wada saxiixeen dowladahan ku midaysan haayaddan waxa ayna qaramada midoobe sheegaysaa in maamulka aala sacuud uu garan maraya qawaacidda dawliga ah mar waliba oo uu xukun dil ah ku fuliyo dadyow lagu eedeeyey qaadashada mukhaadaraadka iyadoona waa qaramada midoobe ee boqortooyada sacuudiga dul dhigtay in ay joojisa xukunnada dilka ah xukunnada daldalaadda ah ee uu maamulka aala sacuud fuliyey sidaan horay u soo sheegnayba waxaa ka mid ah afartan iyo shan qof oo lagu eedeeyey argagixiso halka boqol saddex iyo toban qof dadka saddexda boqol ah ee lagu fuliyey dilkana ay yihiin dadyow aanan u dhalan dowladdan tani ayaana horseeday carada haayado shisheeye oo dawli ah iyagoona sacuudiga haddii uu sii wada xukunnada dilka ah ku sheegay in uusan wanaajin karin suuraddiisa caalamiga ah aysan u hirgeli karin waxa uu ugu yeeray bin salmaan aragtida labada kun iyo soddonka xilli ay suludaadka iyo maxkamadaha maamulka aala sacuud ku doodayaan in dadyowga ay ku fulinayaan xukunnada daldalaadda ah ay soo marsiiyaan maxkamado iyo wareegyo kala duwan si loogu xaqiijiyo falalka ay ku eedaysan yihiin haddana hay-ado kale oo madax bannaan ayaa sheegaya in dadka lagu fulinaya xukunnada dilka ee dalka sacuudiga ay u badan yihiin kuwo aanan u hoggaansamaynin rabitaanka bin salmaan dhanka kalena waxa ay teed ku yihiin ru'yada labada kun iyo soddonka taasi oo dardargelinteeda uu dusha u dhitay moxamed bin salmaan sidaasi darteed hay-adahan ayaa moxamed bin salmaan ku eedeynaya in uu door bidaya intii ay boqortooyadiisa ka jiri lahaayeen fikrado kala duwan intiisa keliya uu soo reebo dadka ka soo horjeeda aragtidiisa ee u dhashay dalkana uu xabaashooda qoda maamulka aala sacuud ee ay horboodayaan waa yeelka salmaan iyo wiilkiisa ayaa sannadihii tegey ku caanbaxay dagaal dhinac weliba ah oo ay la galeen diinta islaamka iyo culimmadeeda iyo weliba dhalinta hanaqaadka ah ee khayrdoonka ah xabsiyada maamulkan ayaana la ciirciiraya culimo rabbaaniyiin ah oo ka hor imaaday hadimada aala sacuud ee ka dhanka ah dhulka barakaysan ee xaramaynka iyo garoonka waxyiga rabbaaniga ah ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي